dhinaca kale qoraalka xalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa lagu naqdiyey jawaabihii ay dowladda federaalk soomaaliya dhowaanahan ka bixinaysay heshiiska is-afgaradka ee ethoobiya iyo somalilan somalilan ayaa qoraalka ku sheegtay in xudunta heshiiskaasi is-afgarad ay ahayd iskaashi ay ethoobiya iyo somalilan ka yeeshaan danaha ay wadaagaan sida ammaanka ganacsiga iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan xalay ka soo baxay ayaa lagu yidhi heshiiska waxa uu ahaa go'aan madax bannaan oo ay laba dowladood oo madax bannaan qaateen oo aanu ansixin iyo oggolaanshiyo cid saddexaad uga baahnayn waxaa lagu yidhi qoraalka is-afgaradka ethoobiya iyo somalilan waa mid ku qotoma is-ixtiraam labada dhinac ka dhexeeya iyo himilooyin ay u wada higsanayaan deganaanshiyaha gobolka war-saxaafedeedka somalilan ayaa lagu yidhi diidmada ay dowladda soomaaliya keligeed diidday heshiiskan waa mid si cad u jebinaya shuruucda caalamiga ah islamarkaana lagu dafirayo rabitaanka gooni isutaag ee shacabka somalilan qoraalka ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya inay ixtiraamto rabitaanka sida lagu sheegay qoraalka malaayiin qof oo reer somalilan ah waxaa lagu sheegay qoraalka in madaxda ay somalilan dooratay ay awood buuxda u leeyihiin inay heshiisyo galaan kuwa oo ansixintooduna ay leeyihiin golaha wakiilada ee ay reer somalilan doorteen qoraalka waxaa lagu beeniyey in somalilan ay saxiixday dokumentiyo ay sheegtay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay tix raacaysay mar kasta oo ay arrintan war-saxaafadeed ka soo saarayso qoraalka somalilan ayaa ugu dambeyn lagu yidhi somalilan waxay xaqiijinaysaa inay ka go'an tahay inay si nabdoon ku raadiso aqoonsi caalami ah islamarkaana ay garowsan tahay in iskaashi iyo wadahadal ay muhiim u yihiin gaarista nabad iyo xasilooni waarta oo lagu soo dabaalo geeska afrika inkastoo somalilan ay sheegatay inay ka madax bannaan tahay soomaaliya haddana ilaa iyo hadda ma haysato aqoonsi caalami ah dowladda federaalk ee soomaaliyana waxay u aragtaa qayb ka mid a soomaaliya